halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada kandala ee ka tirsan gobolka bari ee puntland waxaa maalintii saddexaad haysta maleeshiya taabacsan isis oo qabsaday maalintii arbacadii maamulka puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixin doonaan islamarkaana aanay ogolaan doonin in maleeshiyadaasi ay sii haystaan magaalada kandala waa kan codka madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo shalay ka hadlayay qabsashada magaalada kandala iyo jawaabta puntland
waa isdifaaci jirtay waa isdifaacaysaa waa isdifaaci doontaa in hadda ku dheeraada ma rabo warkaas daacish qandalo mana haysan karto kumana guulaysanayso ballantaas waa qaanna waana fulinaynaa calmaduna shabaab kamana talin kamana talin doono insha allah dilaayo
haddaba maxaa xog ah oo laga hayaa kooxda isis ee gacanta ku dhigay qandala maxayse tahay muhiimadda ay u qabsadeen magaaladaas su-aalahaas iyo qaar kale waxaa falanqaynaya korneel cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare ahaana taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka puntland sheekh cabdiqaadir muumin wuxuu ku dhawaaqay inuu la midoobeeyo ururweynaha daacish labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii tobnaad hadda waxaynu ku jiraa hal sana kabacdi bishii tobnaad baynu ku jiraa octoobar waxay ahayd waxay ku beegeen waxa loo yaqaano dabaaldega sanad guuradeeda ama anniversarygeedii oo maaragtay wanyeer ka soo wareegtay waxayna ahayd saan hore u sheegna wax la filaayay inay sanad guurada ay qabtaan oo sidii gooba ay howlgallo howlgallada inay bilaabaan waxaan dhihi karaa qabsashada qandala waa howlgalkii ugu horreeyey oo ay tallaabo ay qaadaan baysad ay tahay waxaa sida rajaynayo ku xigi doono howlgallo kale oo ay ka fuliyaan geeska africa soomaaliya ay qayb ka tahay awooddoodu intay la egtaa oo kale maxaa macluumaad laga hayaa hal sana kabacdi waa su-aal fiican in la isweydiiyo sheikhu marka ku dhawaaqay in ururkaasi uu la midoobay awoodooda intee laagtaa waxaan dhihi karaa ismaaciilow runtii halkaas sano wax badan baa ururka u qabsoomay oo waxyaalaha badan oo u qabsoomay dhanka militariga haddii laga eego runtii waynu ognahay waagi hore waxay ku bilaabeen koox yar haddana waxaa lagu qiyaasaa tira ka badan laba boqol oo dagaalyahano ilaa saddex boqol inta udhexaysa waxaa dee tirada intaa leeg bay hal sano jireen dhulkii iyo degaanadiina de way barteen tababaro tala badana way sameeyeen runtiina waxay ku milmeen oo ay ku unkameen magaalooyinka badan oo soomaaliya ka tirsan marka wax badan bay bay baa ururka u qabsoomay dhinacyo badan markii laga eego runtii waxyaalaha sii boonboonaya waxaa kamid ahaa liiska shiikha lagu daray dhowaan oo hadda macsiraayo bil ka hornii ahayd markii state departmentiga ku daray liiska maxaa la dhahaa dadka la raaraadiyo ama hantidiisa iyo laftiisa la fariisiyo arrintaasi ururka waxay u keentay inay helaan taageero oo ay ururweynaha ka helaan oo maadaama de ay tahay uu ku dhawaaqay maraykanku inuu si rasmi liiskaa ugu daray iyaguna ay abaalmarin u siiyaan inuu ururka uu xoojiyo wixii dhaqaale iyo saanad iyo tababar intaba uu leeyahay uu ururka ku taageero waan gartay maxay u bartilmaameed sidan baad is leedahay magaalada qandalo kale qandala horta aagga ay ay fariisimaha ku leeyihiin magaaladaasi qadiimiga ahi oo istraatiijiga ahi way ku dhowdahay waxyaalaha marka ay u bartilmaameed waxaa kamid ahaa degmooyinka ugu dhow oo sida sahalan ay ay u qabsan karaan inay tahay waxaa kale oo istraatiijiyadda ay leedahay waxaa kamid ah magaaladaasi waa magaalo ka go-an magaalooyinka kale ee soomaaliya ama puntland oo ay adag tahay safar si degdega loogu tago marka xagga badda laga reebo xagga beriga ay qaadanayso maalin dhan safarkeeda in lagu socdo marka qabsashada hadday qabsadaan inaan lagu soo khatar ay kusoo degdegta inaysan ka baqayn maaragtay dhanka dowladda oo puntland ay jirto tan labaad tan saddexaad waxaan dhihi karaa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo uga soo degaayeen badda casr sida caadiga ay uga soo degaan wayna ka mid tahay qorshayaasha markii ay wax laga yaabo inay wax uga soo degaayaan xagga badda inay qabsadaan howgal ay ka sameeyaan taasna waa wax muhiima oo runtii wararkaan ka helayno xataa qaybtooda ay sheegayaan in inay xagga saanad iyo wax lamid ah xagga badda cas uga imaanayso marka saanadda ma waxaa la filayaa oo kale yeman baa dhinaca kale badda cas ka saaran ma waxaa la filayaa in taakulo ay uga timaado dhinaca yeman ama meelo kale runtii meesha keliyaha ee laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanadda iyo waxa lamid tahay runtii waa yeman sida aynu horan u sheegnay istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qayb bay ka ahayd in in in maaragtay goobaha badda cas kulaalayo dhanka kalena ay ka kulaalayso yeman iyo xadramowd iyo mukulley meelaha lamidkahi inay degaan oo saan hore u sheegnay way furudahay saacado ay kusoo gaarayaan dhanka soomaaliya ee doonta dheeraya kasoo baxda dhanka yeman marka way ka helaan saanadaha iyo tababarada iyo macalimiin iyo in badan oo logisticada ka mid a baduulahaan aan dhahane waa meesha keliya ay ka helaan dhankaas weeye laakiin xagga dagaalyahanka qaybo badan runtii waxay ka helaan ka hoosud mudan soomaaliya gaar ahaan koonfurta bartamaha soomaaliya meesha la yidhaahdo gobolka waqooyi bari ee kenya dagaalyahano badan baa jirto dhalinyaro ah oo uga timi sidoo kale meesha la yidhaahdo kilfif meesha la yidhaahdo ama kilka sanaa ee etoobiya iyaguna sidoo kale waa uga yimaadaan puntland oo kale waxay ku dhawaaqday inay howlgal military ay bilaabi doonto oo ay ka qabsan doonto kooxdan magaaladan qandala ee ay gacanta ku hayaan awoodda puntland ma is leedahay adoo ka sheekeeyey inay istaraatiiji ahaan magaalo dhinaca dhulka wakti qaadan karta in la gaadho ay tahay inay puntland howlgal dib ugala wareegi karto maco runtii waxaan rabaa inaan dib u xuso puntland way ogeyd inuu raweynahan meesha uu ku beermay uu soo degay hal sanana uu deganaa marka waxaan hadda aaminsanahay istaraatiijiyada ay dowladdu qaadayso ee ku dhawaaqayso gulubka colaadeed waxaa uga fiicnaan lahayd inay ay ka degto ama marka hore kasii hordegto khatartan ka imaanaysa inay meesha tagto waa la ogaa oo dadka degaanka ay way ogay dowladdu way ogay haddaba dowladdu hal maalin tallaabo kama qaadin indhahay ka laabanaysay in arrintaa khatartaas ka hortagto taa hadaartaasi waa mid runtii golofka colaadeed haddaan hadda usoo noqdo waxaan dareemaynaa kolley dee dowladda oo maamulka puntland coosyo badan baa saaran oo meelo badan runtii kaga furman laakiin waa wax u taala mas-uuliyiinta iyo dowladda istaraatiijiyada iyo qorshaha ay ay degayaan waa dagaal dee hadda guluf waa lagu waa lagu tegi karaa qandara laakiin waxaa u muuqataa in qorsho xumadii ay galgalo ku bilaabmeen oo labadii kun iyo toddobadii iyo lixdii ay ku bilaabmeen al-shabaab oo ilaa hadda ayba isku leeyihiin inay tanina lamid noqon lamid noqon doonto waxaan u baahan tahay dagaal cuqulifo mar la qaado laguma jibiyo waa waynu naqaanaa nimankaan magaalada way ka baxayaan buurahay gelayaan buurahan sida uga dagaalan way adag tahay waxa u baahan waxa weeye istaraatijiyad kale oo lagula dagaalamo oo dadka degaanka lagu kasbanayo ama dowladdu ay saldhigyo wax lamida ay kaga samaynayso laakiin hal maalin oo aan dareemayno dhulka siduu u adag yahay iyo meesha in sablay lagu gaarsiiyo intii weerar la yidhaaha lagu qaado dee intaysan soo gaarin bay ka baxayaan kabacdina wixii shirsiga o dhan wuu kaa yara khasaaro
kaasi waxa uu ahaa korneel cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare taliyihii hore ee ciidanka nabsugidda iyo sirdoonka puntland wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga ismaaciil xuseen farjar